Maamulka Gobolka Togdheer ee Somalilan oo kaashanaya laamaha amniga ayaa howlgalo looga hortagayo deegaamaynta iyo xaalufinta dhul daaqsimeedka ka sameeyay Seeraha Banaacowl oo ka tirsan gobolkaasi kaasoo inta badan xooluhu ku baxaan xilliyada abaaraha. Guddoomiyaha Gobolka Togdheer Maxamuud Cali Saleemaan, Guddoomiye ku-xigeenka Gobolka Togdheer, Taliyaha Qaybta Booliiska Gobolka Togdheer ayaa ka hadlay howlgalka lagu baacsanayo dadka wada xaalufinta isla markaana looga hortagayo iyaga oo sheegay in sharciga lala tiigsan doono cidii lagu arko falalka deegaanka lidka ku ah.
Waa dhul beereed kuma qorshaysna. Waa dhulkii xoolaha ay lahaayeen. Waa dhulkii seeraha ahaa ee hore loogu sahmiyey ee loo kala xadeeyey beeraha iyo xoolaha waxaa jira dad ku dhex milmay oo dowladda u shaqeeya oo u heegana inay dhulkaasi baabi'iyaan tallaabo sharciyaannu ka qaadaynaa hadday xilal ka hayaan iyo hadday ganacsato yihiin iyo hadday yihiin kuwa taararka ootay halkan farriintaan u dirayo qoladan taararka soo xidhatay hadda seerii banacol baannu dhex joognaa waa arkaysaan dhulka laga masaxayo
waana hawl qaran baa ayaan u arkaa ama ay tahayba waxaa mushkilad inagu haysataa inuu qof bini'aadani meel iska xeerto ama oo ummaddii ilaahay ka sheegto mushkiladooyinka ina haysataa waxaa weeye dhulka dee dowladda mas-uulka ah oo dowladda yaa dee xukunta qofka dee bini'aadamka ee doonaya inuu meel yeesho amba inuu shifo sharciga u maraa loo baahaya laakiin intuu qof cagar soo kaxaysto inuu waddan ilaahay yidhaahda anigaa leh dee waa xaaraana waa xaaraan maqdaca wey waxaanu buriis ahaan baan la qaadaynaa waxalaala wixii waxaa ku kaca amba lugku leh amba ka ganacsada tallaabaan buriiska ku qaadaya haddii aan laga dhigo sharcigaannu waafajin doonnaa haddii ilaah yidhaahdo waxaa kaloo dabageli doonnaa kuwa cagafyada wata sidii barasaabku hore u sheegay ee iibin ee muxuu ahaa karaynaya karaynaya habeenka madow calaamadanaiyo maalmaha bini'aadanku ay cibaadaysanayaan jimcayaashay ka faa'idaystaan iyo gooraha khaldan bay ka faa'idaystaan marka kuwaasna waa tuugaan qaban doonaa haddii ilaahay nafta daayo dhulkii ceshiimooyinka ahaa dhulkana waa dhulkii daaqsinka ay xooluhu daaqayeen lama oggolo qof si sifo sharci darraa ku oota ku moosa waxaana fulinaya howlgalka gobolka qaybta bilayska iyo wasaaradda deegaanka waana ku talagal ballaadhan oo gobolkao dhan ka socda